galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington waa sabti bisha ogostna waa toddoba sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dot com galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah doorasho maanta ka dhacday magaalada muqdisho oo garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahada guuleed ay ku doorteen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi
runtii horta doorashadu inay de maanta dhacdo waxay ahayd ballantii afar maalmood ka hor la shaaciyey in maanta loo madlan yahay inay dhacdo doorashada guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee somalilan waxaana taas keenayay saad ogtahay doorashadu way socotaa waana guddiga keliya ee aan hadda ilaa hadda dhisnayn buu ahaa
waxaa kale aad dhegaysan doontaan maraykanka oo liiska argixisada caalamiga ku daray xubno uu ka mid yahay afhayeenka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere marka sahayda gargaarka ay gaarto gobolka tigraay garaangalka ay hay-aduhu u yeelanayaan ayaa wanagsanaanaya markii hore haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garaangalka ka faa'iidaysan lahaayeen wax sahaya oo ay hayeen ma jiran kaasina waxa uu ahaa madaxa gargaarka degdega ee qaramada midoobay oo ku baaqay xabajoojin bini'aadamnimo oo laga hirgeliyey etoobiya si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolka tigray barnaamijyadii hambalyada ee heese ayaa dhacdooyinka toddobaadkana waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo roni doonaa warkii dunida ah oo aan idin akhriyo dowladda maraykanka ayaa liiska argixisada caalamiga waxa ay ku dartay afhayeenka maleeshiyada al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere iyo cabduqaadir maxamed cabduqaadir oo loo yaqaan igrima oo ah madaxa qorshaynta howlgallada ee al-shabaab bayaan uu soo saaray xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxaa lagu yidhi waxaana ku dhawaaqayaa magacaabista shan hogaamiye argixiso ee afrika kuwaasi oo kale ah bonamade majuude cumar hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo militariga ee aista mozambique sidan aghita hogaamiyaha maleeshiyada jamaacatunasr al islaam walmuslimiin ee j n i m ee dalka mali salim old brahmat oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada ahna hogaamiye sare oo ka tirsan j i n m qaybta burkina faso cali maxamuud raage iyo cabduqaadir maxamed cabduqaadir in loo aqoonsaday inay yihiin argixisada caalamiga ah ee gaarka ah cali maxamuud raage oo loo yaqaano cali dheere waa afhayeenka al-shabaab iyo hogaamiye sare oo ka tirsan kooxdaasi waxaana uu bedelay sheekh mukhtaar robow afhayeenkii ugu sarreeyey al-shabaab bishii maarso ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii cali maxamuud raage waxa uu ku lug lahaa qorsheynta weeraro lagu bartilmaameystay deegaano ka tirsan kenya iyo soomaaliya ayuu yidhi xoghaye blinken blinken ayaa waxa uu sheegay in maraykanka ciqaab iyo cunaqabateyn adag uu saari doono shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacansiiya ama la macaamila shanta xubnood maraykanka waxaa ka go-an in uu curyaamiyo habka maaliyadeed ee isis mosambik j n i m iyo al-shabaab kuwaasi uu dhammaantood loo aqoonsaday ururo argagixiso shisheeye si loo xadido awooddooda ah in ay fuliyaan weerar kaleeto oo ka dhana dadka rayidka ah ayuu sii raaciyey blinken war-saxaafadeedkiisa dowladaha dagaalka ah ee israa'el ayaa waxa ay duqeeyeen laba bartilmaameed oo ku yaala marinka ghaza sidaasna waxaa sheegay militariga israa'el iyaga oo ka jawaabayey buufinno ololaya oo israa'el kaga yimid dhinaca ghaza militariga israa'el ayaa waxa uu duqeeyey waxa uu ku tilmaamay xarun militari oo xamaas ay leedahay iyo goob gantaalada laga soo tuuro kadib markii afar buufinno oo gubanaya lagu soo riday israa'el kuwaasi oo dabad qabadsiiyey dhul iyo weliba dhul beereedna waxyeello u geystay ma jiro wax wara oo ka soo baxay khasaaraha labada dhinac in ka badan kun dibadbaxyaal oo ka soo horjeeda dowladda dalkaasi tailan ayaa waxa ay isku dhaceen sida lagu soo warramayo booliiska dalkaasi tailan maanta iyaga oo mudaaharaadayay sida dowladda ay ugu guuldaraystay mudaaharaadayaashuna ay ka mudaaharaadayeen inay wax ka qabato faafitaanka covid sagaal iyo toban iyo saameynta ay ku leedahay dhaqaalaha dibadbaxayaasha ayaa u dhaqaaqay dhanka guriga dowladda xafiiska ra-iisul wasaare barayuth jan oja iyaga oo dalbanaya inuu iscasilo booliiska ayaa waxay xidheen waddo u dhow taalada guusha ee caasimadda bangkok iyaga oo isticmaalayay konteenaro waxayna ay ku rideen sunta dadka kaga ilmaysiisa si ay u kala kaxeeyaan dadkaasi mudaaharaadayey halka dhegeystayaal weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi gaar ahaan garabka uu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa galabta doortay guddoon kadib doorasho iyadu ka dhacday xerada afisiyone ee magaalada muqdisho garabkan ayaa waxa ay guddoomiye u doorteen khadar xariir xuseen waxaa doorashada ka maqnaa afartii xubnood ee uu soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray guddigan doorashada somalilan oo ka koobnaa koob iyo toban xubnood waxaa soo xaadira hoolka doorashadu ka dhacaysa toddoba xubnood waxaana doorashada loo qabta toddobada xubnood hoolka soo xaadirtay goobta doorashadu ka dhacaysa waxaa ka maqnaa afar xubnood oo ahaa guddigii doorasho soo magacaabay guddoomiye aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi hoolka doorashadu ka dhacaysa waxaa jooga xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaha ciidanka booliska iyo guddiga xaqiijinta qoondada haweenka doorashada guddoomiyaha guddiga doorashada somalilanna toddobada xubnood is doorta lalama tartamin waxaana u tanasulo xubintii la tartamaysa iyadoo qadar xariir loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan cirro ayaa kula kulmay hoolka doorashada waxaana weydiiyey doorashadii maanta ka dhacday hoolka fasyooni iyo siday u arkayeen
runtii horta doorashadu inay de maanta dhacdo waxay ahayd ballantii afar maalmood ka hor la shaaciyey in maanta loo madlan yahay inay dhacdo doorashada guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee somalilan waxaana taas keenayay saad ogtahay doorashadu way socotaa waana guddiga keliya ee aan hadda ilaa hadda dhisnayn buu ahaa oo caqabad badani ka taagnayd marka toddoba xubnood baa yimi laakiin toddobadoodii kollay saddex furnaan leh oo wanaag leh ayay u dhacday sharci ahaan baan u fiirinnay in ay yihiin kooramkii rasmiga ahaa ay buuxin karaan markaan looyaro iyo sharci yaqaanana dee la tashannay saas unbayna doorashadii hadda ku dhacday waana runtii waa wax lagu farxo oo ugu yaraan berri dee weji bay yeelatay arrintii doorashada guddoonka doorashada ee somalilan gudoomiye sidaa sheegtay muddaad khayrilaysaan khilaaf baa jiray xaggee laga aada khilaafkii ma la xalliyey mase waddo kala martay
horta ra-iisul wasaaraha wakhti badan ku bixiyey taladii uun isaga ka timina unbayna dee doorashadu ku dhacday meesha un maanta si ay wax u dhaceen maanta unbaana xalkii loo arka
inkastoo ra-iisul adigu go-aanka gaaray ood sheegtood goobjoog aheed laakiin haddana dadka soomaalidee guddigiinaan heer faraisha ku hayo koob iyo toban xubnood bay ahaayeen toddobaa timid afar baa maqan afartuna dabcan uun guddigaana ka mid ahaa garab siyaasadeed bay ahaayeen maxaa laga yeelayaa horta ilaa hadda dee koob iyo tobanka xubnoodba dikraato ra-iisul wasaarea lagu soo saaray haddaysan dee dikraato kale weli ma hayno oo wax ka beddeshay welina xubnihii sidii unbay guddiga uga mid yihiin marka waan rajaynayaa inay wada shaqeeyaan marka hawsha maanta dhacdo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo waktiga iyo arrinku halkaa bay ka timid dadaalkiisii faraha badnaa risaltigiisii unbaa halkan ku soo biyo shubtay waayo dee lama sii xanibnaan karo waqti doorashaa lagu jiraa toddobaadkii ugu dembeeyey annagu ka gudi ahaan orodkayagu ma yarayn wax walba waa isku daynay runtii sidaa uun maanta wax u dhaceen unbayna noqotay in natiijadii ay noqoto
doorasha qaban doontiin doorashay qaban doonaa guddigan siyaasiyiinta kale maxaa ka samayn doontaan oo cabdi xaash ugu horreeya horta guddigu iyaga waa guddi madax bannaan kuraastaasayna u madax bannaan yihiin inay cadaalad sameeyaan baa laga rabaa waxaan wax gaar oo aan samayn karno ma jirto qofka guddiga ah xad baa xidha sharci baa xidha cabdi xaashi cidduu doono ha ahaado uu xaq buu leeyahay wuu tartamayaa qof walbana inuu tartankiisa cadaalad galo oo aan laga reebin oo oo aan waxa nimaada lagu samayn waa shuruucda doorashada marka dee inay dadku cadaalad ka shaqeeyaan baa muhiima
afar xubin oo ka mid a guddiga doorashada somalilan uu soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa ka baaqsada doorashada maanta ka dhacda ee fasooni waxaana maanta isdoortay toddoba xubnood oo afar ka mid uu soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya halka saddex xubnood oo heer federaal uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa doorashada kadib hambalyo u diray xubnaha la doortay doorashadii maanta ka dhacda ee fasooni waxaana doorashada maanta goobjoog aan ka ahayn afarta xubnood oo guddiga doorashadu soo magacaabay cabdixaashi cabdulaahi guddigan wuxuu ka kooban yahay koob iyo toban xubnood afar ka mid a waxaa soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya afar waxaa soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenka halka saddex ka midana soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxayna ku yimaadeen dhammaantood heshiis siyaasadeed oo in muddaa soo socday cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington dowladda maraykanka ayaa liiska dadka argixisannimada caalamiga loo doondoonayo waxa ay ku dartay shan hogaamiye oo iyagu ka tirsan ururada argixisada ee al-shabaab iyo isis ee ka howlgala mosambiq iyo dalka soomaaliya warbixin qoraal oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jimcihii shalay ayaa waxaa lagu faafiyey warkaasi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo koobay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo qoraalkan soo saaray ayaa yidhi waxaan ku dhawaaqayaa in shan ka tirsan hogaamiyaasha afrika ee argagixisada aan ku darnay liiska dadka loo doondoonayo argagixisanimada caalamiga ah hogaamiyaashan waxaa ka mid ah cali maxamuud raagi oo loo yaqaano cali dheere oo ah afhayeenka al-shabaab iyo hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda wuxuu bishii maaj ee sannadkii labada kun iyo sagaalkii beddelay sheekh mukhtaar roobow afhayeenkii ugu sarreeyey ee al-shabaab raage waxa uu ku lug lahaa qorshaynta weerar lagu bartilmaameedsaday deegaano ka tirsan kenya iyo soomaaliya ayuu yidhi xoghaya blinken liiska ayaa waxaa ku jira bin maadi mashuudi cumar hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo milatariga ee isista mosambiq zidanij xiita oo ah hogaamiyaha maleeshiyada jamaacatu nasri lislaam walmuslimiin ee jiniim loo soo gaabiyo ee dalka maali saliim waldebremad oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada ahna hogaamiye sare oo ka tirsan jiniim qaybteeda burkina faso cali maxamuud raage cali dheere iyo cabduqaadir maxamed cabduqaadir oo dhammaantood loo aqoonsaday inay yihiin argagixisada caalamiga ee gaarka ah warbixintan waxa ay faahfaahisay waxa ay kala yihiin hogaamiyaashan iyo waxa qaarkood ay ku eedaysan yihiin bin maadi mashoodi cumar oo sidoo kale loo yaqaano abu sulayfa moxamed iyo ibni cumar waxa uu hogaamiyaa garabka milatari iyo xafiiska arrimaha dibadda ee garabka isista mosambiq waana taliyaha sare iyo weliba iskuduwaha weerarada ay kooxda isis ka fuliso waqooyiga mosambiq waxa uu kooxdan u qaabilsan yahay dhinaca isgaarsiinta weerarkii bishii maaj ee sannadkan lagu qaaday baalma waxa uu cumar hogaaminayay koox ka mid a kuwii weerarka geystay halka abuyaasir xasan oo kooxdaasi madax u ah uu isna sidoo kale hogaaminayay garabka kale waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa weeraro ka dhacay gobolka cabo delgado ee mosambique iyo weliba gobolka matwara oo ka tirsan dalka tanzaniya zidanij xiita oo sidoo kale loo yaqaano abuqarwanad abulcabdulxakiim al kidali waa hogaamiye sare oo mas-uul uga ah gobolka kidaal ee dalka maali ururka jamaacatu nasr alislaam walmuslimiin oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano jiniim xiita waxa uu ka mid yahay koox mas-uul ka ahayd weerar bishii januari labaatankeedii lagu qaaday saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee maali jooga ee gobolka kidaal waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa dad lagu afduubay isla gobolkaasi saalim walbremed oo sidoo kale loo yaqaano abuxamza al shankiid xamza al muritani waa hogaamiye sare oo ka tirsan ururka jiniim waana amiirka arbint iyo sirma ee gobolka moobti ee dalka maali waxa uu sidoo kale kooxdan mas-uul uga yahay dalka burkina faso isagoo qabiir ku ah qaraxyada cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo loo garan og yahay cigrima waa howlfududeeye iyo qorsheeye ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya waxa uu ahaa madaxii al-shabaab ee howlgallada iyo sahayda wuxuuna qorsheeyey weeraro ee al-shabaab fulisay blinkan ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku ciqaab iyo cunuqabatayn adag saari doono shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacan siiya ama la macaamilo shantan xubnood waxa uu yidhi maraykanka waxaa ka go-an inuu cuuriyaamiyo hababka maaliyadeed ee isista mosambique jiniim iyo al-shabaab kuwaas oo dhammaantood loo aqoonsaday ururo argagixiso shisheeye iyo si loo xadido awooddooda ah in ay fuliyaan weeraro kale oo ka dhana dadka rayidka ah ayuu sii raaciyey war-saxaafadeedka xoghaya blinkan
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa soo jeedinayay warbixintaasi haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan sheegay in la baabiiyey doorashadii hoggaanka guddiyada doorashada gobollada waqooyi ee muranka uu ka taagnaa rooble ayaa go-aankan ku dhawaaqay isagoo xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiyada doorashada gobollada waqooyi ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddiyadu ku doorteen laba hoggaan islamarkaana uu xafiiska ra-iisul wasaaruhu soo gudbin doono xilliga iyo goobta la qabanayo doorashada guddoonka guddiyada waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab e iyo garab b middoon raba ahad ee isku doortaan wax la yidhaah ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed wakhtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiid wakhtiga ku habboon oo laisku afgarto waxaa laydinka doonayaa inaad waajibaadkiinna aada u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama sanatoorka ah iyo midka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaad u sinaataana la rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidaan saaka idaacadda ka dhegaysanaya in la maqlo waa mamnuuc sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra-iisul wasaaraha iyo madasha wadatashiga qaranka inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiina doorashada wixii caqabad ah ee aada la kulantaan waxa aad ula soo laabanaysaan ra-iisul wasaaraha oo ah hogaamiyaha doorashada sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah
dhinaca kale xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa toddobaadkan doortay xubnihii ugu horreeyey ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo ah ilaa iyo shan sanatar xildhibaankii ugu horreeyey ee aqalka sare kasoo gelaya maamulka koonfur galbeed ee lagu doortay magaalada baydhabo ayaa noqotay sanatar zamzam ibraahim cali oo hadda ka tirsan aqalka sare taasoo ka adkaatay shariifo cusmaan xaaji kursiga labaad ee la doorta ayaa waxaa ku guulaysatay ahyaan aadan cabdulaahi oo ka adkaatay farxiyo nuur aadan kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiya sanatar ilyaas cali xasan sanatar zamzam ibraahim cali iyo ayaan aadan cabdulaahi ayaa noqonaya labadii haween ee ugu horreeyey ee loo doorto aqalka sare ee cusub ee soomaaliya kuraasta kale ayaa iyagana waxaa loo doortay aadan cabdinaasir maxamed oo ka adkaaday maxamed xasan aadan doctor xuseen maxamed daahir oo ka adkaaday xasan maxamed nuur halka maxamuud maxamed cabdinuur garabey uu ka badiyey nuur baabul cadow maamulka koonfur galbeed ayaa ah kan labaad ee qabta doorashada aqalka sare iyadoo doorashadii ugu horreysay ee golahani ay ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa khilaafka u dhexeeya guddiga doorashada ee gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo sidoo kale sababta maamul goboleedyada qaar aysan u soo saarin liiska xubnaha u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya magaalada hargeysana xildhibaan cabdirasaaq khaliif ayaa toddobaadkan loogu doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ee lagu soo doortay doorashadii dhacday dabayaaqadii bishii mey cabdirasaaq khaliif oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa codayn ka dhacday golaha kaga adkaaday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda somalilan yaasiin furatoon isagoo helay labayo afartan cod halka furatoon uu helay sagaal iyo soddon cod xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa isbahaysi ku ahaa codayntii toddobaadkan dhacday labada xisbi ayaa doorashadii koob iyo soddonkii mey ka helay kuraasta ugu badan xisbiga wadani ayaa noqday kan kuraasta ugu badan ka helay golaha wakiilada ee somalilan wuxuuna helay koob iyo soddon kursi halka xisbiga ucid oo galay kaalinta saddexaadna uu helay koob iyo labaatan kursi xisbiga talada haya ee kulmiyana waxa uu helay soddon kursi dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay toddobaadkan inay qabsadeen magaalada camaare ee gobolka mudug oo in muddo ah kusii siqayeen sidaasi waxaa idaacadda v o a u sheegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug sida saraakiisha ay sheegeen ciidamada dowladda ayaa la wareegay deegaanka camaare oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku sugnaayeen sannadihii u dambeeyey aan kusoo laabanoo dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa toddobaadkan sheegay in la baabi'iyey doorashadii hogaanka guddiyada doorashada gobolada waqooyi ee muranka uu ka dhashay haddaba maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika oo xubintani la qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxaa heshiis la-aanta guddigan ay ku keeni karto geedi socodka doorashooyinka soomaaliya
midda ugu weyn oo dadka dhan ay macnaha ka cabsanayaan waxay tahay in uu keeno dib u dhac dib u dhacaasayto qofna uusan filinayn inuu imaado midda kale waxay tahay macnaha in kalsooni xumo la tusiyey dadka reer somaliland ahna dadka ka shaqaynaya midnimada arrintan marka waxay gadaal u dhigaysaa in negotiation cusub la suubiyo waktigan uu sii dheeraado hadda ra-iisul wasaaraha guddigii ayuu kala diray wuxuu sheegay arrintaas in isaga looga fadhiyo marka muxuu ku dhammayn karaa ayaad isleedahay ra-iisul wasaaraha isaga haddii xalka laga sugayo ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xallin karaa arrintaasayto in heshiiskii lagu heshiiyey in guddiga macnaha lakala qaybsado uusan hilmaamin taas waa midii macnaha waxa waaye keentay in macnaha qaarna ayaga xukuumadda ay soo magacaabaan qaarna ay soo maga reer somalilan soo magacaabaan marka anigu uma arki xal in uu u kala diro isagoo ogsoon in heshiiska uu ahaa in qayb iyo qayb laisugu imaado waxa laisku haysto waxay tahay qofka hogaaminaya waxayna taas ku habboonaan lahayd in guddiga naftigiisa loo daayay inay qof iska soo doortaan ama in laba cojeer ay suubiyaan oo laba madax loo suubiyo si macnaha waxawaaye qaar mid ka socda dhinaca xukuumadda iyo mid ka socda macnaha dadweynaha reer somaliland marka waxaan qabaa in prime ministerka sida guddoomiye cabdixaashi uu ka codsaday inuu u dhogaluglaado heshiiskii waxaa jirtay in toddobaadkii hore ee gobolada ama maamul goboleedyada ee jubbaland iyo koonfur galbeed ay doorteen sanataradii ugu horreeyay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya laakiin maamul goboleedyada kale ee hirshabeelle ee galmudug iyo puntland ilaa iyo hadda ma aysan soo saarin liiska dadka ku tartamaya ee xubnaha aqalka sare maxaa hortaagan ayaad isleedahay oo dib u dhacyadan u sabab ah hirshabeelle sidaa ka maqlaysa ayaantaan iyaga naftigooda ayaa khilaaf dhexdooda ka jira marka anigu waxaan u badinayaa khilaafkaasita awgees inuu yahay waxa keenay galmudug sidoo kale iyadana macnaha waxay iila eg tahay macnaha inay noqon doonto meesha macnaha highly contested meesha kuraasta ugu qaalisan marka ay noqoto ama qarash lagu bixiyo ahaato ama macnaha waxa waaye kambeynkeeda ahaato waxa sidaas awgeed waxaan u badinayaa in labadaas state wax internal ah oo iyagu siyaasad gudahooda ah inay tahay dhileygin u imaaday midda puntland haddaan goon u dhigay iyada waxay ila tahay inay isha ku hayso arrintaas somalilan keentana khilaaf cusub marka anigu waxay ila tahay in puntland isha ay ku hayso arrintan soo cusboonaas soo cusboonaatay hadda siday wax ku socdaan markaad qiimayso iyo jadwalka ay soo saareen ee guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee heer federaal ma kula tahay inay isla falgeli karaan oo isqabanayaan
siday aniga ila tahay macnaha haddii ay faragelin ay bilaabato macnaha isjiidjiid iyo ay isu awood sheegasho way adag tahay in heshiiskaanito hore uu socdo mid shaqey uu noqdo ee madasha ee wadatashiga qaranka ay ku wada jiraan ee maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxaa la gudboon ayaad is leedahay si arrimahan murugsan ee marba marka ka dambeysa dib usii dhegaya doorashooyinka ee xal looga gaaro waxaa la gudboon wixii lagu heshiiyey in macnaha waxawaya cid kasta cidka dhinacyada oo dhan wixii lagu heshiiyey inay tixgeliyaan kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabdiqaadir maxamed mursal ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa uu jir u soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii aad wada sugayseen waa barnaamijkiinni waa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo aan idinkugu hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen annaguna aan idinkugu larayno heesaaan ka soo dhex xullay kuwii xulka ahaa hadda waa xulkii xulkoodii baan ka soo dhex xullay waa tahay mar dhawaad ogaan doontaan dhambaalka ugu horeeya barnaamijka waxaa haya nuur nuurow dhambaalka ugu horreeya caasha waxaa nasiib u helay dadka kale ah leyle axmed cartan iyo fardowse axmed cartan caashe axmed cartan iyo ikraam axmed cartan dahabo axmed cartan shaafiici axmed cartan ciise axmed cartan iyo cabdinajiib axmed cartan maxamed axmed cartan cabdiraxmaan axmed cartan ayuub axmed cartan cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdisamed cali iimaan falastiin khaliif yuusuf iyo ogaas saciid bashiir iyo ibraahim isaaq jaceylow dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan caasho bashiir xaydar iyo cabdiraxmaan axmed cartan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii julaay sanadkan labada kun koob iyo labaatanka ducadu waa v o a ayay yidhaahdeen waxaan leenahay allaha isku dhowro hana noqdeen kuwii ubad kheyr qaba uu alle ku irsaaqo aamiin dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana dadka diraya waxaa ugu horeeya maxamed suubow waa laga buuxaa waxaa kaloo ku jira xasan kalamey maxamed musdhaf macalin ibraahim ku jira ibraahim mowla macalin ibraahim maxamuud macalin ibraahim cabdifataax macalin ibraahim yuusuf macalin ibraahim iyo cabdiwaaxid macalin ibraahim iyo maymuun macalin ibraahim nuur macalin ibraahim iyo leyla macalin ibraahim waa dhammaan ilmo macalin ibraahim leyla ku jirta cabdisalaam baa ku jira iyo abshir mandela waa tahay dhammaan dadkan iyagoo isku duuban meelo kala duwanna jooga dibadda iyo gudahaba waxay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradiisaba alayiri waa tahay cabdimajiid macalin ibraahim iyo marwadiisa jaaliyo cabdiraxmaan oo arooskoodu ka dhacay degmada doolow ee gobolka liibaan waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara ubad kheyr qaba rabbi haydin kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan way igu duceeyeen anigana waxaan raacinayaa aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa heesta mashxarad ku luqeynaya fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaan
wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay marxabeeyo midabtees la hela sacabiyo mashxadhad madashuu aroos wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa meherkoodii dhacay
سعد يا مشحرد ودش وأروس أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يا روداي مبتغو مولا خيدي سيو أولاد مسؤولة مسلمة ودينة محمد يروداي مبتغو مولا خيدي سيو miisaanu socod muuqiyo hanan maariin dhalaal roda midab qurxoon
madaxeeragayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamed okahe
miisaanu socod muuqiyo hanan maariin dhalaal roda midab qurxoon
madaxeeragayo maangiyo midkii aqoontiisa malad maxamed okahe
أولاد مسؤولة مسلمة ودينة محمد يروداي مبتغو مولا خيدي سيو أولاد مسؤولة مسلمة ودينة محمد يروداي مبتغو مولا خيدي سيو maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
maamuus kalgacal muxub iyo jacayl ayay maxamadow madhow kuu qabtaa
maskaxdiiyo qalbiga mawjadaha dhiig iyo maankaad ku midhanto malabaad u noqotee
kalgacal muxub iyo jacayl ayay maxamadow madhow kuu qabtaa
أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يروداي مبتغو مولا خيدي سيو أولاد مسؤولة مسلمة ودينة محمد waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi mashxarad dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanna caasha waxaan hayaa dhambaal naga soo gaaray dadka kale ah cabdulaahi xaashi yuusuf iyo cabdiweli asad maxamed daahir cabdulaahi ismaaciil iyo cabdixakiin cali yuusuf ilyaas cumar yuusuf jaamac maxamed xirsi iyo xamse cabdulaahi aadan hinde maxamed aar mune cumar yuusuf iyo ramle cumar yuusuf nimco mukhtaar dhammaan dadkan oo isku duuban waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cawke cabdi cismaan iyo marwadiisa faadumo asad maxamed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka garbaxaare oo ka tirsan degmada qabri bayax ee deegaanka soomaalida etoobiya ducadun waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay cawke iyo faadumo allaha ka dhiga kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin waa hagaag aamiin ayaan aniguna leeyahay marka hore baa la yidhi dhambaalkan waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o a soomaali waa tahay waxaan filay ina idin dhegeysanayaan mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa gaar ahaan baa la yidhi daadiyaasha barnaamijka waa tahay mid kalaan idinkugu soo daray waxaa halkan tahaniyad ka diraya baa la yidhi kal iyo laaba annagoo kale ah hee waxaa ugu horreeya lamber one kow la soo siiyey aabe axmed buraale cali waa aabe uu istaahilaa dhalaweyn uu ku magac dheer yahay waxaa kaloo ku jirta hooyo ruun cabdi xasan iyo warsame axmed buraale wuxuu ku magac dheer yahay dhalaweyn waa dhammaan reer dhalaweyn cabdiqani axmed buraale ku jira siyaad axmed buraale fardowsa ismahaan sacdiya faadumo dhammaantood waa ilmo axmed buraale dhalaweyn waxaa kaloo ku jira dhambaalka ayeeyo nuuro shire aadan iyo habaryeer afrika cabdi xasan iyo weriye cumar cali xarbi iyo cabdulaahi dubad sharmaarke iyo wacan xasan good iyo shaakir maxamed cadde iyo axmed isuge aadan cabdirasaaq aadan saqle dhambaalkani looma soo kala harin waa laga buuxa anigana waa akhrinaya waa tahay cumar maxamed cilmi baa ku jira iyo sheekh maxamuud maxamed cali iyo ayaan axmed buraale dhalaweyn iyo dhammaan ehelada iyo qaraabadabaa layidhi waa tahay maanaan garina baalkan loo soo kala harin waxaa layidhi iyagoo isku duuban dhammaantood meelo kala duwanna jooga daafaha dunida waxay hambal iyo kaliya laaba gaarsiinayaan sharma arke axmed buraale dhalaweyn iyo xamda yuusuf cige oo arooskoodu ka dhacay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada birmingham waxaa layidhi taariikhdu markay ahayd labadii bisha agost ee sanadkan laba kun koob iyo labaatanka waxaan dhammaantay leenaha bay yidhaahdeen isku waara oo noqda kuwii ubad khayr qaba uu eebe kala siiyo aamiin aamiin baa layidhi tu saddexaad anaa ku daraya aamiin oo tahay waxaan idhi heesihiaan idinkaga soo dhex xullay xulka xulalka waa tahay oo tahay goormaa idinku dambaysay heestii sheeka baraley iyo codka hallaasiga ee fanaanadda codka macaan khatro daahir cige
bidhaanu sangaadhay biligteeda muuqa halkii waxaan ku cuni lahaa raadkii gadatayo halkii waxaan ku cuni lahaa tilmaantii ku bixitima miyu baafiyaayo beelaha ka kooba adkii gadatayo halkii bahal ku cuni lahaa tilmaantii ku bixitima miyu baafiyaayo beelaha ka gooba ku badan yahaye haw baraq nuflaan hawl cirka baaxandiisle barashada isnuugtiyo axdigaagan baabay barashadan isnuugtiyo axdigaagan baabay haween baad ku baratay kaadkaysabayd hakadaba balanbalin adiga dhibta baran karayo sama waxaad bidaysanaa kuma baasa geliye dabka kugu baxaya baholyowe geliyo anisidhi baktiye baahidada adiga adiga dhibta banan karayo sama waxaad bidaysanaa kuma baasa gelin adaan kuu birmanaye bashbashiyo barwaaqiyo baraaran rajeeye adaan kuu birmanaye samir weelka buxsooya ayaan dantaadu baylihine adaan ku birmanaye samir weelka buxsooya ayaan dantaadu baylihine ayaan dantaadu
oo tahay sheeka bareley iyo khaatira daahir cige waxaan filaya inaad si weyn uga hesheen islamarkaasna aad mare ka noqoteen heestan ka mid a heesaha xulka xulalkiisa ku jirta dhinaca dhambaalada mar kalean jalleecnee dhambaalkan dadka diraya waxaa ugu horreysa hooyo dhoofo haaroole iyo carruurteeda aabe xasan sheekh aadan iyo xaaskiisa hooyo batuulo xaashi dhunkaal iyo ilmahooda iyo dhammaan reer sheekh aadan baa la yiri waxaa kale oo ku jirta hooyo samsam yuusuf iyo carruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo carruurteeda iyo hooyo sahra dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqa xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda wiilo xasan cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda sacdiye xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo carruurtiisa yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxma jayte xayaab iyo carruurtooda jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacdiye cabdulqaadir iyo carruurtooda maxamed cabdi maadey iyo xaaskiisa faadumo xayd iyo carruurtooda dhambaalka waa laga buuxaa hooyo aamine cabdi baa ku jirta iyo carruurteeda iyo aabe cabdi maadey iyo hooyo saynab waa hooyo canab diiriye gurxan iyo aabe aadan barre maadey iyo carruurtooda ugu dambayntii baa la yidhi aan laga tegin hooyo ruqyo carab macalin iyo carruurteeda iyo hooyo canab foore iyo carruurteeda dhammaan dadkan tirada badan leh oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandera beled xaawo iyo meelo kale waxay hambalyo u dirayaan baa la yidhi aabe cabdikariim xaaji cabdiraxmaan maade iyo hooyo xamdi xasan sheekh aadan oo ay gabar igu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya kowdii bishan sideedaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan gabadhaas waxaa loo baxshay baa la yidhi rumaan cabdikariim xaaji cabdiraxmaan maade waa taa waa loo abtiri intaa ku kooba waxay leeyihiin soo barbaar oo noqo tii anfacda diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anigana waxaan leeyahay aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyey caasha waxaan hayaa hambalyo dhalasho waxaana inaga soo gaartay cabdifataax xuseen maye iyo nuur yuusuf sheekh tawjiid jibriil xuseen ibraahim cabdi maxamed cali iyo daahir maxamed cali hodan aadan maxamed faadumo cali shiimoy iyo madiine xaaji nuur xakiim nuuridiin aadan iyo waa xikam nuuridiin aadan iyo cabdinaasir ibraahim maxmuud cabdiraxmaan macalin aadan iyo mukhtaar siid mukhtaar iyo adeer cabdi xuseen ibraahim cabdiraxmaan maxamed isaaq iyo adeer aadan xuseen ibraahim mar kale ayuu soo laabtay daacadii xuseen ibraahim iyo adeer maxmuud xuseen macalin nuur isaaq ibraahim iyo awoowe sheekh xuseen ibraahim dhammaan asxaabtan oo kala jooga muqdisho baydhaba bardaale garoowe boosaaso iyo qardho waxay tahay niyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan xasan xuseen ibraahim iyo xaawo axmed cabdiraxmaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada qardho wiilkaas oo loo bixiyey mumcaad mumcaad waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma kugu dambeysay heesta suleeqa iyo fanaanka codka macaan allahu naxariistay cumar nuur
sagaal gujiidahay siymacad ceediyo samsambiya xareeda sooliyo abarlay tan sugay weligay saluglay ideqda mirko sagaal gujiidahay saymacad ceediyo samsambiya xareeda sooliyo abarlay tan sugay weligay saluglay ideqda sidiyo albowlahay kuwidhiga sidaye sidiyo halbowlahay kuwidhiga sidaye sagalkii aroorya cirkosa
dambaalkana dadka diraya waxay kala yihiin xasan macalin isaaqa cabdilatiif cali cabdi iyo maxamed cali cabdi iyo ismaaciil ibraahim maxamed maxamed ibraahim maxamed iyo ayeeyo kaltuume xaaji iidow ayeeyo maryan xaaji iidow ayeeyo muslimo cabdi aadan iyo maryan aadan cabdi iyo nimco aadan cabdi iyo fardowse aadan cabdi iyo cabdulaahi aadan cabdi iyo anise aadan cabdi iyo xawaluul aadan cabdi waa laga buuxaa dhambaalka waxaa kaloo ku jirta faa'isa aadan cabdi ciise aadan cabdi baa ku jira cabdiraxmaan aadan cabdi iyo xafse aadan cabdi iyo yaan laga tegin baa layidhi waa tahay waa qofna qofkaan laga tegin waa tahay waa nuur xasan nuur iyo waa tahay aniga iyo adigana lagu soo daro nuura waa tahay waa adigii waxaan islahaa waa iyo nuur xasan nuurkan israaci waa tahay waa adiga anigana waa ku jira saa waxaan kugu gartay markaa aniga lay kaa daba dhiga markaa nuur xasan nuur waxaan kugu xaqiijiyey marka anigana laysoo raaciyay waa tahay iyo caashe ibraahim aadan waa tahay dhammaan baa la yidhi asxaabtani oo kala jooga baydhabo jannaay kenya boosaaso muqdisho iyo maraykanka waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed aadan cabdi iyo marwadiisa xabiiba oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen magaalada baydhabo jannaay waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdulaahi maxamed aadan cabdi iyo caaliya maxamed aadan cabdi ducada waa dhankiina baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka nuurow ducadan anaa kaa furanaya wiilkan iyo gabadhan mataanaha ah waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga kuwii soo weynaada ee kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkooda dadkooda iyo diintoodana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaadhay dadka kale ah hooyo axado sayax iyo hooyo faadumo xasan hooyo sugaay soomane iyo aaba mukhtaar mahad waxaa kaloo ku jira shukri xasan nuur iyo raxmo xasan nuur nasre xasan nuur iqre xasan nuur yuusuf cusmaan ooyow iyo cabdulaahi dubad sharmaarke faadimo mukhtaar mahad iyo xabsa xasan nuur dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan macalin maxamed xasan nuur ciro iyo hooyo ifraax mukhtaar mahad oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beled xaawe ee gobolka gedo taariikhdu markii ay ahayd kowdii bishii julaay waxaana gabadhaasi loo bixiyey sadri sadr waxaan leenahay allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah maxamed axmed maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo cabdicasiis maxamed xirse iyo maxamed cali caalin iyo cabdi aadan maxamed iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed diriye dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan muno salaad sahal iyo cawil cabdi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan ducada iyo magac bixinta waadihda ducada iyo magac bixinta la yidhi waa daadihiyaasha barnaamijka caasho iyo nuur waa tahay ducadaan qaadanaynaa magac bixintana dhinaciinaan usoo celinaynaa waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga gabadhaasi tii soo weynaata ee korta ee kaalin wanaagsanna qaada waalidkeed dalkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u cayaaraynana nuurow haddaan dhinacayga soo qabto waa heestaan ku dhageedu yahay waxaad jeceshahay lama helo muxuu yidhi haddaad jamato geed adag oonad hayn wax kuu jara jebin maysa gacantu waa tahay waxaa loo baahan yahay markaa iskaashi iyo isugaraamid baan u gartay haddaad jamato geed adag waa tahay waa heesta waxaad jeceshahay lama helo iyo fanaanka maxamed axmed kuluc ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgel
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda
ku jeceeladiide ma ogtahay jannada barnaamijka hambalyada heesaah waxaa uu ugu dambeeyey idaacaddeenii khiyaarta hawada nagala xiriirtaay intaan markale kulmi doonno waa ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo
jannadaawdu nima jiri buu soo mari sahalama dhex jooje haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jebin mayso gacantuye haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jebin mayso gacantuye ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal inna sooma jeedaa qalbiga jejera haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal inta soo majida qalbiga